bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wahmiin fayla kulanto fayla dhegeystayaal meel walbo isu roogtaan iyo iswalboosiniin dhegahataanba ha ka dhowaada barnaamijka kulanku warsan oo xiliyadan oo kale an ku barataan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo markii la kureeba hamiinka jimcaadee sabtada hooydaas hamiinnimo isniin ow talaadiniya hooydaada taarigdaniya ka beeganta toddobada bili saddexaad ee maarsi sannadda labada kun iyo tumid toddobada qodobada kulanku warsan dhugusadayaal hamiinnimada unasan haynaysiina dheega doontaan haddii ilaahay shar waliba ku mid eh markiinku horaytii wafduusu hoggaamiyow xogayaha guud ee qaramada midoobay weliba iyo geeka hadeerina gudo dalka soomaaliya gaar ahaana magaalooyinka caasimadda ee muqdisho iyo weliba magaalo madaxda ee kumeeldeerkan ee koonfur galbeed soomaaliya ee baydhabo jannaay walina wafdiga isu hoggaamiyay xogayaga qaramada midoobey inqaabilsan waa xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio goteres uuse kulamo la qaaday madawiinaga dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo iyo weliba madawiinaga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ujeeddadiisu onkooyi xogayaha guud ee qaramada midoobey mayata oo weliba iyo annagadaasa booqashadii inkoreyta ee soomaaliya usokooya barnaamijka kulunku warsan ayaa dhegeystayaal ka dheega doontaan qodobada saas oo kale hamiinimadan kulunku warsan una siinkaaynaysiina dheega doontaan haddii ilaahay u shar waliba ku mid ee taliyaasha ammaanka gaar ahaana militariga booliiskiiyo nabadsugidda iyo wasiirka wasaaradda amuuro ammaanka ee gudood dalka soomaaliya kulmo iyo qaadeen weliba iyo kuku hadaleena arrimo la hariira amni darrada markaasa ha ka siyaadi magaalada caasimadda ee muqdisho xillo markaa shalay taliyaasha ciidamada uuse kulun la qaaday madawiinaga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waana uuse ka amari in ciidamada militariga bannaanka lunkubiyi magaalada caasimadda ee muqdisho waana ammaanka langhaysada in iyo la keli xisaabtama doono waana ciidamada nabadsugidda iyo weliba ahaan booliiska ay ku howlgalo magaalada muqdisho barnaamijka kulunka warsan ee dhugeystayaal ka dheega doontaan kulunka iyo wada qaadeen laamo ammaanka walyaabo iyo kuku hadlan iyo weliba ajandayaasha iyo ha ku saareenba saas oo kale qodobada kulunku warsan una siin haynaysina dheega doontaan haddii ilaahay shar waliba ku mid ee wasaaradda wasaaradda maaliyadda maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kulun iyo ha gabangaabidi weliba markaas iyo kuku hadaleena madaxda wasaaraddaas in laku bilaaba sadanka dhafsiyaha badan wasaaraddii bilaaba doonta gaadowka canshuurta ee magaalooyinka maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waana laka bilaabi doonaa magaalada baydhabo ee gobolka baay waana anfaagtii ganacsatada reer baydhaba in iyo markaas un hoggaansamaan sharciga wasaaraddii iyo harogtii se markaasa canshuurtiiyo umbiyan waana gudo dalka waa deegaanada koonfur galbeed soomaaliya lanka dhisa barnaamijka kulanku warsan ee dhugeystayaal ka dheega doontaan wasiirka wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed soomaaliya sheekh xasan ibraahim lugubuura shirjaraal geeka xafiiska kiijeyga gabadi saas oo kale maxkamadda ciidamada qalabka wada ee soomaaliya weliba iyo xukunisharka disankiridday eedaysanyaal langhaysidi qarax dhowaan kudhii magaalada caasimadda ee muqdisho gaar ahaana meerilanka soo kaawagoday ee degmada waaberi waa degmada wada jir barnaamijka kulanku warsan ee dhugeystayaal ka dheega doontaan maxkamadda ciidamada qalabku wada xukunada iyo riddi qodobadaas iyo qodobo kale oo aanu siinkaayahay yaa kulunku warsan dhugeystayaelka dheega doontaan mukhtaar sheekh aadan dalmar yaha saari barnaamijka cabdulaahi nuur aadan isina darees yahay maxamed b k e farsameeyaha ee markale iyo kulanka warsan degeystayaal mar kale iyo barnaamijka kulanku warsan ayaa hawadiisan kulanaa dhiibo hore barnaamijka kulanku warsan ayaa gudagala qodobka unka horeeya ee barnaamijka hamiinimaduna ka fiiraan weliba usa nagadeeya markii unka horeyta weliba geeka dareerka ku ayay gudo dalka soomaaliya xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres walina use ankooyay in usan kuur gala xaaladda abaareed ee ku jirta dalka soomaaliya xillo markaasa malyuumaad iyo dharkan saarinyin in iyo ondhamaadan macluul xilligan ku teegan deegaanada gobollada dalka soomaaliya markii use hadeeri magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya weliba use kulun la qaaday madawiinaga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo kulunkaas oo ahay kulun eed angaaban waana saas oo kale iyo kuku hadalan ajendooyin la hariir dhinagii weliba abaaro kulunjo markii iyo hadhammaadii weliba iyo la hadalana weriyaalka waana faahfaahayeen waryaabowgii iyo kuwada hadaleen antonio guteres iyo weliba madawiinaga jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo
bismi illaahi raxmaan iraxiim waxaan halkan aan maanta sharafii ah inaan ku soo dhoweeyo xoghayaha guud ee qaramada midoobay antonio coteres oo ah safarkii ugu horreeyay uu ku yimid sidii uu u noqday xoghayaha guud aad iyo aad yaan ugu faraxsanahay runtii waxa uuna halkan u yimid arrimaha ku taxalluqa ee abaaraha soomaaliya ku habsaday siaad og tihiin hoolo badan iyo dad waxaa bilaabay dadki inay hadda la'daan oo maaragtay ay dhimashadu bilaabato hoolo badan ay ku la'daan in uu dee soo booqdo abaarahan uuna runtii wax alla wixii taageeraha uu ka geysan karo uu ka geysto adduunkana uu sheego dhibka maantana haysta intuu la egyahay waxaan ka hadalnay arrimaha security-ga aan ka hadalnay ammaanka iyo sidii dadkaasi dhibaataysan oo tabaalaysan wax loo gaarsiin lahaa waxaan rajaynaynaa insha allah annagoo ilaahay ka baryana inuu abaarahan ummadda ka dulqaado soo noqnoqonaya waana aad baan ugu faraxsanahay in uu halka loogu yimid si uu caalamka u tuso ama uu u sheego dhibka xoogga leheen haysta intuu leegaha baaxaddiisa
ladies and gentlemen of the media, thank you very much for your presence. I decided that I would make in Baidoa the first veiled visit of my tenure as Secretary General of the United Nations. And the reason why I came to Mogadishu and Baidoa is very simple, to express my deep solidarity with the Somali people in this moment that it is at the same time both tragic and hopeful. And it is exactly because it is tragic and because it is hopeful that it makes sense to make a very strong appeal to the international community to fully support Somalia at the present moment. Last week in New York, I had the opportunity to appeal for massive support of the international community in order to avoid a tragic development of famine in four countries in the world in South Sudan, in northeastern Nigeria, in Yemen, and in Somalia. There is a chance to avoid the worst. There is a chance to avoid in Somalia a situation similar like the one we had in 2011. There is an excellent cooperation between the President, the government, and the humanitarian community, the UN family, the NGO movements, the Red Cross Red Crescent. There is a plan of action. There is capacity on the ground. But we need massive support from the international community to avoid the repetition of the tragic events of 2011. And I remember being in Doloago and seeing Somalis come in terrible, terrible situations and suffering uh, in a way that is absolutely unacceptable in the modern way. But today, we have 6.2 million people in need of humanitarian assistance in Somalia. That's almost half of the Somali population. We have 333,000 children that are acutely malnourished and the risk to go up to 1 million if there is not enough support to avoid it. We have 3.3 million people in need of health support to avoid the impact of diseases and to uh, avoid the circumstances in which it is so easy to lose one's life because of lack of health assistance. Cholera has been developing, uh, making hunger even worse, even more dangerous. In the last two months, we had 7,731 cases of cholera with an 183 people dying. Just last week, 1,352 cases of cholera, 38 people dying. It's a process in acceleration. All these reasons justify a massive response we have things prepared on the ground, but we need financial support from the international community. And that is why we are appealing for $825 million for the support to 5.5 million people in six months. And without that support, we will have a tragedy that is absolutely unacceptable and that the Somali people does not deserve. But this is also a moment of hope. It's a moment of hope because Somalia is turning the page. A new president was elected. A new prime minister was appointed. There is a very strong commitment to enhance security and at the same time to enhance the capacity of the government to start to provide effective services to the population, requiring for that, of course, the solidarity of the international community we have AMISOM forces doing a job that uh, the world should be grateful uh, to because they are protecting not only Somalis, they are protecting us all against terrorism. AMISOM has not been effectively helped by the international community. It's important to better support AMISOM, but it is also important to support the government to create a true national Somali army and a true national Somali police because only them can fully be able to protect the country in relation to terrorism. Only them can create the conditions for Somalia to be able to avoid in the future the kind of tragedy that Somalia is facing today. This is a moment of tragedy. People are dying because of famine, because of disease. But this is a moment of hope because the government is ready to act because the humanitarian community is ready to act, they are cooperating, and with the support of the international community, it will be possible to avoid the worst, and to, it will be possible to launch the pillars, to launch the fundamental basis for Somalia to be able to turn the page, and for Somalia to find finally the way for stability, the way for peace, and therefore the prosperity that Somalis have always been able to manage by themselves to obtain. There is no other people in the world with more entrepreneurship capacity, with more initiative capacity than the Somali people. Let's try to help the Somali people come together and build a Somali state of peace and prosperity. Thank you very much.
Thank you. Uh, the President and the Secretary General have kindly agreed to take a few questions. Unfortunately, there won't be time for too many, but if you'd like to ask a question, please can you raise your hand, identify yourself. The first hand going up was the lady.
xogayaha qaramada midoobay antonio guteres iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo kulankii geek iyo magaalada caasimadda ee muqdisho ku wada qaadanya dhugunsidii la dareerteen dhinaha kale markii uusa madaxweynaga kulanka lagaadii xogayaha guud ee qaramada midoobey weliba uusa ahaansii gudubay magaalada baydhabo ee xarunta kumeeridirka ee koonfur galbeed soomaaliyana eh waana kulanka lagaadii madaxweynaga koonfur galbeed soomaaliya kaas oo iyo kukuhadlan xaalado ku jira deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba sidii walloon kuga badan lahay abaaro xilligan reer koonfur galbeed soomaaliya deegaanadii ku tiigan madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan weliba uuse rawayaha guud ee qaramada midoobay in sharaxay dhibaatada reer koonfur galbeed deegaanadiiyo ama iyo sida insaamayta abaarta usun ku sheekay waana kulunka hadal ku jeedi
maanta kushaqaykale runtii aad iyo aad baan uga faraxsanahay wafdigaan imaashihiisa maanta oo maanta yimid asida u yimid waxa soomaaliya ka socda gaar ahaan gobolladan dhibaatooyinkan ka socota inay ogaadaan way maqleen wayna ogaadeen laakiin haddana inay dawada ku arkaan ay dadka la qaybsadaan runtii waa ka soo wada hadalnay ummaddan dhibaatooyin ku jirto dhimanayo rafaadsan oo daawo la'aanta iyo nabad la'aanta iyo raashin la'aanta iyo isqar la'aanta iyo diinka ka dhan midka waa ka wada hadalnay ilaahay baa mahad iskale runtii waxaan aaminsanahay mar haddaba siga yimid oo ummadda uu arkay xaaladda duu sugan yahay waxaan aaminsanahay in wax badan laga qaban laga qaban doono caalamkao dhan waa u mahadcelinaynaa walaaleen amis wax ugu horeeyaan runtii dadaalka loo galay dadkan siday u nabadgeli lahaayeen oo dhibaatooda bixi lahaayeen dowladda federaalkana waa ugu mahadcelinaynaa dadaalka laga wado ee arrimaha soomaaliya gaar ahaan dhibka maanta ku jiro annaga waxa ugu horreeya maantaan u baahanayo waxa waaye dadkayga dhimanayo baahida u dhimanayo cudurka u dhimanayo in lala soo gaaro kaalmo bani aadan ee kuwa dowladiidka oo dhibaatooyinka jidadka ku jiro oo dadkaas in wax la gaarsiiye diidan ee lagala dagaalamo oo laga heliyo runtii dhibaatada taasaan aan rajaynayna in wax badan laga qabto mar haddii secretary general ilaahay weyn secretary general yimidna waxaan rajaynaynaa in caalamka gebihiisa iyo indihiisaba ay soo wada aadi doonaan taasna ay wax badan qaban doonto hadda nafteeda kaalmo badanaa loo geystay aad iyo aadaan ugu mahadcelinaynaa hay-adihii kaalmada geystay oo wax badan ka qabtay iyo dadka individualska oo wax ka qabtay iyo dowladda federaalka sida dadaalka badan u gelisay ayadana waa u mahadcelinaynaa dhammaan inta wax qabateenna waa u mahadcelinaynaa inta wax ballan qaateenna waxaan leenahay walaalayaalow waktigeedaa la joogaa ha lala soo gaaro ummaddaan ummaddaan ha lala soo gaaro dhibaatada ku jirta runti waxaan kaloon rajaynaynaa wixii hadda ka dambeeyo oo maamulkan uu ku howlan yahay in aqal badanna la qoro la qodo waro badanna la qodo aysan biila'aantan dambe aysan dhinkeed biyaha oo badan loo helo iyo raashinkeeda in la helo in laga wada shaqeeyo abaartan soo noqnoqotay inaysan mar dambe la kedinin taasna caalamka waa ka codsanayna waan u sheegnay waana ka wada hadalnay wayna noo ballan qaaday waxaan rajaynaynaa wixii hadda ka dambeeyo inuu maamulkan uu gaari doono go'aano iyo fikir oo wax lagu qabto inuu keeno taasoo dowladda dhexe oo dowladda federaalka aan la kaashin doono ee go'aamadaasna wada gaari doono aad iyo aad
widaayo aan walkale weelo waaysanaa wertinnagadafadaya bagaash isku wareejisada baydhabana walfayla kuwaayey baryey hamaran bahe darnoo baran haye bagaasha hamaranka bahaase may bakhaarka walaalo ooflow hormanbarneeba bakaarado an aragay baakiyaago oo me e ii buskut waahey kolay kabuuhu haatolay ma aha isuna buskut buskut ungurto reer baadiye ataa weliga walba baradaaso haba bakaarka walaala ooflow ku jeeyo
bismillaahi araxmaani araxiim may adameel walka boobahayo isheentay boob miyaalo bagaas gadasho layla roog adiina birka ku gal walaage ada ambaahanaytay banaadir anka bahafadi anta babuha bakaarow ma in lahayti bakaarka walaalo ooflow dekeda banaadir babarayjee bulsha anroono buwa laka oombaho buwa bee faylaho buwa bilaan in migal dhatiyo bagaash antiiba daneeyasa bakaarka walaalo ooflow beesadiin la seda wala bagaashlay ee bakaarka walaalo ooflow
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo wiil noo dhegeystayataan dhegaystayaal dhibo dhexe ee barnaamijka kulanku warsan yahaas dirni qodobka kale ee barnaamijka waliba usaanagadeeya wasiirka wasaaradda maaliyadda koonfur galbeed soomaaliya sheekh xasan ibraahim lugbuur shir jaraa'id oo soogeeka xafiiska kiiji kaqabadi waliba usaaku ku hadalay arrimo la hariiray dhinigii waliba qaadowka canshuurta uusana sheegay in awal jididka canshuurta laku qaada jiray oo weliba baawurta canshuurta laku qaada jiray wakhtigana wasaaradda iyo bilaaba doonta sidai canshuur lanku qaadan lahay ganacsatada iyo weliba magaalooyinka koonfur galbeed soomaaliya iyo ku taliyaasa wasiirka oo shirka shirka jaraa'id ku hadalaya walibaa usa eray
ee koonfur galbeed oo mayla raay diyaaridii barnaamijsa lagu qaadow mayla raay canshuur lagu qaadow dalkan taas oo mayla raay dadaal dheer system shay la hangmari maadaama dowladii shaqeeya korna canshuur la-aan ini lagu qaado dalkan canshuur lagu qaado canshuurihii horey liinqaada jari canshuuru ku bedelan canshuuraha maywaaha intii hata ku hor haytay intii koonfur galbeed la dhisi canshuuraha la qaaday wadada keliya yahay hata wali in insii gudubna fadaane in canshuurihii la goradaay lagu qaada jiray ganacsatada dukaamada shirkadaha xawaaladaha bengiyada goonuliley dhammaan intiiba canshuuru ka waajibtay shaqaalaha ini un mayl raaybalaaw yaa ujeedadan ata insha allahu wali fadaanaha ini taasayna walbadan ha ka kordhiido horumarka dalka ha ka kordhiido yaa rajeeyana ilaahay hooba eroon way fadaanaha ini ganacsatada canshuurta ka waajibtay dawlada canshuurlaanma shaqeeya korto dawladna haddii la aro dadweynaha waa isu mayla raay dawlada luwaaji ee ka dhaqaaqas marka ganacsatada wali fadaane ini dadka canshuur bixiyaasha ah caalamka ka faane aan canshuur biyo ahaa ayaa ree ka faane dadka mayla raay horumari dalsho wali ka hormaray canshuuryo biyeen marka ganacsatada wali fadaane ini canshuurtii waajibka ka hayti dalkashoo ini laka hormari hayti ini biyaan jadwalkaas wasaaradda samayti sidii liin qaadan lahaay iyo wali laka qobdan lahaay iyo horumarka dalka mayla raayay sidii liina tiigsida lahaa canshuuraha iyada ee wali fadaane ini registration la suubiyo tumo ishanta maarso geeata laku bilaaw ini ganacsatada dhammaantiya tukaanlayda dadka ka shaqeeya mayla xawaaladaha dadka ka shaqeeya shirkadaha dadka ka shaqeeya xoolaha dadka mayla raaya intiiba canshuur mayla raaya ka waajibtay ini has registrayaan ee bangiga yaa ku furan yihiin mayla raaya registrationka kaasoo mayla raaya xafiiska maaliyadda ee mayla raaya meelaata ini lan kasto muwaadin eh ee mayla raaya ganacsi eh haska registrayo ee tumun ishanta maarso mayla raaya ilaa afril kowtiye ini mayla raaya may fadaan registrationkaasi dhammaado taasoo mayla raaya ku gollan ini canshuur la qaado canshuurtasay oo ah inay laka hormariyo dalkan amnijay laka sugo wadooyin shay laka dhiso mayla raayay iskooladiis biyaha daawada sidii ugu horaba canshuuro dawladan adeegsadaasi in mayla raay liin adeegsado taas oo mayla raayay walaagi tartii iyo walay qobatiin uun hambandha ka doogmo haddana insha allahu haddii sidii ata mayla raay liin qaado shacabkana ma ogolaadaan atana shacabkana walaagi laka qobadi uun hambandha kaano haddii ilaahay ero eedi eedaan mahadsantiin ganacsatada wali inka baaqane lanka dal kasta hormari dad shee hormari misku hormarna dada hormari dadkana mayla ka hormariyay dhaqaale la hormari dhaqaalahana dadweynaha ka jara dadweynaha ganacsatada wali inka baaqane in ogolaadaan canshuurta si oo dalkasho iyo dadkasho iyo diintitiiba la hormariyo ee amnigiyo la ka sugaw ee mayla raayay dhinaca kasta oo hormare oo dalkan ambaahanyi mayla raay la kasuubiyow yaa wayanka baaqanay canshuurta say ini mayla raay diyaarlingnagadu walaagi tumu ishantaas tumu ishanta ballan ku bilaawado maarso ku bilaawado wali diyaaran anaa inuuna canshuurahaas qaadno sidii canshuuro liin qaado jira inay liin qaado kategoriyaha canshuurta isku qaad mee kategoriya lata hadba lamba walaay isuunay awoodisa usa helo karo dawladii may la socote danaha shacabshee la socota dhaqaalaha shacabshee waa la socota insha allahu ma dhiyaaso ini qof wal hamla korna la saara ma dhiyaaso laakiin walaagay liingorodo oo mayla raayay ini qof ka biyi karo liingorodo mase dhaqaalajay ilaahay basay usun ini ilaahay ka xamdiyo inuusan ziyaadiyo dhaqaalajay wal kumad eena inuusan dalkiishay inka deego taasoo mayla raay wal badan loo taraasoo ogdiin dalkan abaaro bacanga ku jara abaarahaas mayla raay dawladda walaayada ka gurmidaasoo luwaaja galnyaaja dhaqaalaha dadweynaga waay dhaqaalaha dadweynaha oo safayla liin maamuliyo insha allah wali ballan qaadane ini maamulka dhaqaalahaas dadweynaha ha ku bahaw samayla raayay xaq eh inka jarna mayla raayay musuq maasiq iyo corruption aan lahayn unan maamulaano mayla raayay dalsho liinka dhisaw amnijo liinka sugaw mayla raayay waxbarashadii oo laka hormariya caafimaadkii oo laka hormariya nin naga doonto dhaqaalaheeda dadweynaha may ku codsadaan markoodi marlamaad mar saddexaad inay dalsho wal inbiyaan canshuurta biyaan sadaacadeena inbiyaan shaqaalaha mayla raayay canshuurta qaadow ama dadka systemka rogo dad liinlayliyey cilmi inle aqoon inle maylan raayay sidii canshuurta dalkaha ku baafadi dadweyne joonanka eedeega fadeen la baray waana gordaw ini marka mucaamilka la suubiyo dhammaan inta ganacsatada liin hogaansama markeeda eediyadaan mahadsantiin wabilaahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
daynab inta kukoytimay daarudawa hosbitaalnamay dairarin intanjee daarudawa hospital Wah.
shumay daarudawa hospital leyli lema ifola isbitaal daawo inyaaluwamay way diin diriko diinlay bilaaw shaba doohay doowalkiin tarow haaya dhamiinima lanki diidow dugsi galay safar lankika daytano hunguri weydiisiday cudur lanki iska dareemano deeroy daarudawa hosbitaal dadaal waljarwa ilow ka daramowkana alla iskule da'yar i bilaan dogow i ariirdhatiyo busho walaagi dadbaka dhiyow wal alla diidimaa udurada guud kulisho walsiinkuku daaweeye ankudayma doronaateen daarudawa hosbitaal doctor alunle ilmisay alla deersiiyey waaye aragnimo ka darsidii doctor maxamed abshira meelig diyaarkinka ee iyo weliba indhomalkii dayaayo galangnimay kiidadaaro kumbu
idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyona dhugun sideetan dhegaystayaal qeybo dhexe ee kulanku warsanyaa la dareertaan qodobka kale ee barnaamijka una ka fiiriyaan hamiinimadan weliba u sanagdaya kulun iyo wada qaadeen laamo ammaanka gaar ahaana taliyayaasha militariga booliiska nabad sugidda magaalada caasimadda ee muqdisho iyo kulankaas kudhihi welina iyo kuku hadaleena sidii lainsugu lahay ammaanka guud ee dalka gaar ahaana ammaanka magaalada caasimadda ee muqdisho oo maalmoogle hardhaafi daliil qorshaysan iyo ku dhihayanba daliilkaas ooan dambayti hamiinka xalay haytay oo degmada xamar jajab lakadili askari ku tirsanaada jiray ciidamada xoogga dalka uukana an dambayti degmada dharkanley in lakadila askari ciidanka xoogga dalka soomaaliya ku tirsan taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo kulunka ku hadali weliba usa amray in ciidamada militariga dalka soomaaliya lukubi magaalada caasimadda ee muqdisho waana furmoojo iyo ka ekaadaan
waxaa jirta in uu dil ka dhaco magaalada oo ay ciidamadu geystaan guud ahaan ayaa dhici karta ama dhacdaba ama ka- sida wasiirku sheegay ama kama ha noqdo ama toos ha noqdo oo abaar loola jeeday ha noqdo wax allaala wixii ciidamada qalabka sida waxaa la farayaa in maadaama ay amnigii ummadda ka shaqaynayaan iyagu inayan amniga eh, lidi ku noqon tahdiidna tahdiid tahdiidna ayan ku samayn balse ay l- iyagay ka yimaadeen iyagayna nabadgelyeynayaan inay noqdaan oo ku sifoobaan kuwa iyaga u shaqaynaya Eh, guud ahaan taas waa taa ta kale eh, dhacdooyinka hadda dhacay nimanka loo hayo ee dil ka geystay waxaa taladu iyo guddoonku noqday in maxkamad loo wareejo hadda kadib i- laga bilaabo hadda iyo hadda kadibba in maxkamad loo wareejo eh, wixii dil ama daawac geysta labadaba in maxkamad loo wareejo ayaa guddoon ku noqday Eh, ninkii u bereeraya dee isagay jirtaa laakiinse amarku waxa weeye nabadgelyinta dad dadweynaha iyo ummadda layna faray kuwa nabadgeliyeyna kuwa nabadgelyeynayey iyaguna ka badbaadayay inay noqdaan iyaguna bad- badbaadinaya inay noqdaan Eh, taasi waa taa Eh, kuwa hadda lahayana eh, dilku ku dhacay kuwii dilay kuwa gacanta lagu hayo maxkamad baa loo loo gudbinayaa wixii maxkamadda ay ay kala kulmaan ayay yeelanayaan wixii ka dambeeyana sidaas si leeg ayay noqonaysaa Eh, waxaa kaloo jirta eh, gaadiid xoogga dalka soomaaliyeed uu leeyahay oo magaalada mar walba lasoo tabiyo inay ku wareegayaan ama soconayaba waanu indhaha ka qaadnay iyadoo aan la garanayn saban ay u wareegayaan magaalada sidii saakaba aynu ku wada hadalnay dhammaan ciidamada magaalada dhaqdhaqaaqa ka samaynaya gaadiidkooda iyo ciidanba waa inay ogolaansho leeyihiin haddayan howlgal u socon oo waajib loo diray ayan u socon oo warqadii lagu soo diray ayan wadan waxa weeye waa la qabanaya ay ogaada tallaabaana laga qaadayaa marka tallaabada laga qaadana iyana sidaasi la-eg abaarta ay leedahay baa la marinaya waxaan uga digayaa markaa taliyayaasha ciidamada iyo colalka iyo cutubyada gaadiidka ay leeyihiin ama midku wato ha noqoto ama midka cutubyadooda iyo colalkooda wataan ha noqotee inaan magaalada macaadare loogu soo loogu soo deyin magaalada gudaheeda nabadgelyada waxaa shaqo ku leh ciidanka booliska iyo ciidanka nabad sugidda ayaa shaqo ku leh ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed nabadgelyada gudaha ee magaalada haddaan emergency dhicin shaqo oo aan looga yeeran shaqo kuma leh shaqo kuma leh taas waa taa markaas sabab ay u dhex maraan ama aada u dhex martaan oo oo oo aada darowsi yeelanaysaa ma jirto waa idinka digaya caamatan inaad meel walba ka maqashaan baa ayaa ayaan rajaynaynaa digniintaas intii saa ka maqashay iyo intii kalena t v-gaanu hadda qodobadii aynu ka wada hadallay u marinaynaa waxaan rajaynayaa amarkaa isaga ah sida uu yahay oo madaxdu isku raacday oo shirkiisa hadda aanu ka soo baxnay nin walba inuu ka digtoonaado oo aysan ku dhicinka isaga waxaa kale oo aan farayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed gaar ahaan askari labisan oo qorigiisii wata oo magaalada iska wareegaya lama ogolo isagana haddii la qabto oo isagoo magaalada iska wareegaya la qabto ama lagu dilaba ama uu wax dilaba iyana jidkaasu maraya isna jidkaasu maraya waxaa kale oo aan iyana aanu maaragtay ka digaynaa ilaalada hay-adaha gaarka ah iyo shirkadaha iyo hoteelada waxaan uga digaynaa inayan labisan dalka ciidamada qalabku leeyahay ama mid booliis ha noqdo ama mid military ha noqdo haddii uu hay-ad nabadgeliyo oo oo madax bannaan uu yahay oo hawshaas iyagu u madax bannaan oo wasaaradda maaliyad wasaaradda amniguna ay isla ogyihiin oo laysankeedii haysato waxaan rajaynaynaa dhar ay iyagu leeyihiin inay samaystaan laakiinse dhar ciidamada uu leeyahay inayan qaadan wixii lagu arko waa la qabanaya ciidamadu way qabanayaan wixii lagu arko hadduu udheel joogo iyo hadduu hay-ad u shaqeeyo iyo hadduu cid kale nabadgeliyeynayo oo uu wato isagoo ah ad nabadgeliyo oo madax bannaan isagoo ah waa la qabanayaa waana laga wareegayaa isaga iyo wuxuu wada wala isagana maxkamadda loo gudbinaya hadduu amarkaa fulin waayo maxaa yeelay nabadgelyadii ayay lidda ku yihiin dadka magaalada maraya waxay kale yihiin waa in la gartaa waa inay sugan yihiin hadduu xoogga yahay hadduu booliiska yahay hadduu nabadgelyo kuwa ka shaqaynaya oo hay-adaa oo madax bannaan yahay waa in la gartaa kuwa walbana darayskooda in lagu garto wey darayska ciidamada qalabka sida idinkoo hay-ado madax bannaana oo u shaqaynaya ama hoteella u shaqeeya ama hay-adaha kale u shaqeeya lama ogolo darayska inaad qaataan saacaddaa laga bilaabo kii wato iska dhig ciddii lahaydna ku wareeji hadduu xoogu leeyahay uu tuutan yahay xoogga dalka soomaaliyeed madax baad leedihiin kala dambayn baad leedihiin waan ognahay ku wareejiya madaxda gacanta ka saara dhar nimanka madaxda u ah hay-adahaas ha u taleen dhar dhar ha u taleen lagu yaqaano oo ay uga idin qaadanayaan wasaaradda amniga oo ay leeyihiin dharkaasaa nala ku yaqaanaa dharkaasu waa kaa oo ay dhigayaan saamuliska uu yahay booliiska dhigayaan xoogga dhigayaan wasaaradda amniga dhigayaan oo dharkaa lagu garto oo berrinta lagaga garto dharka iyo aqoonsi uu leeyahay oo lagu aqoonsanayo si uusan ileeyahy waa lasoo gashan karaaye si uusan u noqon oo loogu soo gaban iyagana taas baa looga digaya qodobka saddexaad waa qodobka aan sheegay ee askari labisan oo hubaysan isna magaalada looma ogolo qodobka afraad askarigii waa ku celinayaa dil ka sameeya magaalada haddii uu howlgal loo diro oo meesha howlgal ka socdo oo howlgalkii laysugu yimaado oo uu howlgal ku jiro xabadee habowday anigu kama hadlayo laakiinse xabad toos ninkii ugu dhufta oo muxuu ahaa ama ha ku dhaawaco ama gode waa waa lagu maxkamadaynaya waxaan rajaynayaa iyadana waxaa jirta oo aan raacinayaa dharka gaar ahaan anigu waxaan ogahay dharka ciidamada qalabka sida in dukaamada qaar lagu gado dukaankii lagu gado isagana tallaaba laga qaadaya ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ciddii aan u idmanayn inay dharkaa gado tuuto horta maba gadi karaan mar hadday jiraan dharka ay gadaan ciddaa gadaysa ama garaada ha noqoto ama ama ama dharka kale ha noqoto ciddii gadaysaa waa inay u idman tahay oo cidda ay ay ka gadayso waa cid waa in la yaqaanaa tuuto horta kumaba jiro isagu darayska kale waa in la yaqaanaa ciday ka gadayaan waa inuu aqoonsi wataa qofkaas qof walba daraysi kama tuli karaan wuxuu kaga gedisan yahay ciidamo ka shaqeeya waxaas baa loo soo diraya ha ogaado ciidamada marka loo soo diro inuu isdhiiba ha ogaado qofkaas hadduu sharci dara ku socdo hadduu sharci ku socdona warqadii uu dhaqdhaqaaqa uu watay waa inuu la soo baxa iyo wuxuu u socdo warqadaasa caddaynayse haddayan ahayn waa la qabanaya waa la qabanayaa sharafta iyo karaamadu inay ka lunto ciidanka ma rabno uma umana kasayno laakiinse iyagu wayaan karaamada hadduu sarkaal yahay iyo hadduu askari yahay karaamada ayuu iska qaadi karaamadiisa ha ilaashado maxaa yeelay nabadgelyadiisayaa lagu ogyahay qaybta kaga aadan marka waa inuu karaamadaa ilaashadaa isagu ciqaabta ka dhalanaysa hadduu gafo oo tallaabo laga qaadayo hadduu fal ku galo waa wixii aan soo sheegay isagoo labisan oo aan hawl loo dirin oo cid dilay maxkamaddaa loo gudbinaya haddii kale waxa weeye maxkamad loo gudbin maaye colku ka tirsan yahay baabuurka waa lagala wareegaya baabuurka uu idin la-aan kusoo watay colka iyo hadduu tala yahay hadduu col yahay waa lagala wareegaya ciddii mudan baa la siinaya ganaaxna way mutaysanaya ummadda soomaaliyeed waxaan tusaynaa in la marinayo jidka hadduu hadduu sidaasoo kale ay dhacdo oo si sahlaa uu qof xabad ugu dhufto oo ugu furo talaba laga qaadaya waa loo gudbi waxaa loo gudbinaya maxkamadda hadda inta waxaanu sheegayna wey laakiinse shacbiga waxaa laga rabaa haddii joogsan la yidhaha inuu joogsado oo iskaraga uusan dardarin dadka hawsha ku ku foogan iyo dadka wax kala nidaaminaya inuu sharc waxay u taagan yihiin iyaga amnigooda u taagan inuu amniga ilaaliya baa looga baahan yahay laakiinse haddaad dardartid adoo baabuur wada oo berrinta rasaas lagu furo mas-uuliyaddaada qaadaya marka inuu qarax wado iyo inuu balaayo kala wado oo wuxuu meesha u dardaraya ay tahay haddaba waxaa noo sheegaya baabuurkaasu meel buu kaga fog kaga soo yidhi iyagoo iyagoo maraya waxay moodeen maadaama baabuurkan baabuurkii ciidamada uu bareeray inuu inuu inuu baabuur qarax yahay kabacdi xabad bay ku fareen laakiinse waxay idin ka obsadaan marka shacbiga waxaanu u sheegaynaa awaamirta ciidamada ee nabadgelyada haya ee jidadka taagan afar iyo labaatanka saacadood amarkaa isagaa nabadgelyada ka shaqaynayaan inay u hoggaansamaan ciidamadana waxaa la farayaa walaalihiin weeye kuwii nabadgelyadoodana laydiin diray weeye inaad ciidamada si xurma leh aad aada ula dhaqantaan inaydin handadaad iyo dil midna toonna inaydan kula kicin ee walaalnimo aada u tustaan idina inaad u hoggaansantaan baa shacabka laga laga ra
taliga ciidamada hoogga dalka soomaaliyeed oo kulankii geedka laamo ammaanka iyo wadag aadan ku hadalaya kaasahay dhugun sidayaal guud ahaanba cidkaas taliyaha ayaan dambeeyey barnaamijkii kulanka warsan ee idaacadda warsan habeennimadan fura darartan barnaamijka mukhtaar sheekh aadan dalmaryaha saare cabdullaahi nuur aadan isla dareersiyaay saaxiibkay maxamed biikaya farsameeyey intuuna barnaamijkan koole midadib inku kulmaana misdhaafnahnin dhowaada